galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka kuna waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e na waxaa ka mid a dad soomaaliya oo ku dhintay dab ka kacay guri ay deganaayeen magaalada mombaasa ee dalka kenya
waxaa masiibo ka dhacday dalka kenya magaalada mombaasa dab aad oo u xun oo ku nafwaayeen gaarayaan shan qof oo lagu aasay shalay qabuuraha mombaasa labana hadda ay cusbitaalka general yaalaan dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah marka masiibadaasa ku dhacday oo soomaali ah waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibka iyo dhibaatada ay ka soo mareen ka sheekaynaya kadib markii ay dalkii ku laabteen
lacag maanaan bixin horto yeman ilaa somalilan laakiin ninka magafaha baana sii qarashgaraynaya oo nafangaraynayo adbadda waxaanu sii soconay muddo laba cishaa labada cisho waxaa lanagu qaaday booyad booyadan shidaalka lagu qaado kala waa lanagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo say ahayd maad malaynin waxyaalo badan oo indhaha qofka bili-aadminka maaragtay aanan fiirsan karin dhimasho baahi oo adigii ku xanuunsanaysid meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiya xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa u diri doona ku dhowaad saddex kun oo askari oo dheeraad ah dalalka poland iyo romaniya si ay uga difaacaan bariga yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee ruushka uu soo dhigay xadka ukrain sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka arbacadii ruushka ayaa arbacadii beeniyey inuu qorshaynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka ukrain balse waxa uu muujiyey inaan wax tanaasul aanay samaynayn isagoo iyago oo ku jeesjeesay britain kuna tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson inuu aad u jahwareersan yahay siyaasaddiisuna ay tahay mid doqonnimo ku salaysan sida ay hadalka u dhigeen moscow ayaa in ka badan boqol kun oo askari geysay meel u dhow xuduudda ukrain waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin milatari oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkeeda oo ay ku jirto ballanqaadka nato ee ah in aanay marnaba aqbalin xubinnimada ukrain ciidamada maraykanka ayaa ka bixi doona saldhigyo ku yaala dalka jarmalka iyo mid ku yaala dalkan maraykanka sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka waxaana ciidamadan oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka ay tegi doonaan dalalka romania iyo poland madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in dirista ciidamadoodu ay waafaqsan tahay hadaladii uu u sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka ayaa beegsaday goob ay ku sheegeen in ay leeyihiin jihaadiyiinta dadka ay ugu yeedheen oo ku taalla waqooyiga galbeed ee suuriya una dhow xadka turkiga afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa sheegay in weerarka maraykanka uu qayb ka yahay la dagaalanka argagixisada iyadoo aanay jirin wax khasaare ah oo maraykanka soo gaadhay hase yeeshee kooxda lala socoto xuquuqda bani aadamka ee suuriya oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa ku dhawaaqday in ugu yaraan sagaal qof oo ay ku jiraan laba carruur ah iyo hal haweeney ah ay ku dhinteen khamiistii inta lagu guda jiray weerarkaasi idlib waa deegaankii ugu dambeeyey ee ugu weyn ee ay maamulaan mucaaradka hubeysan ee la dagaalamaya nidaamka bashaar al asad wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa ilo ka tirsan mucaaradka hubeysan oo diiday in la shaaciyo aqoonsigooda ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday xubin ka tirsan alqaacida iyada oo xilligaasi ay la socdeen qoyskiisu dowladda imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda shilkan oo noqonaya kii afraad ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay kuwo cadow ah ay gudaha u galeen hawada dalka kooxda xuutiyiinta ee yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday imaaraadka dowladda imaaraadka ayaa muddo sanado ah door muhiim ah ka qaadanaysay isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudigu ee dagaalka kula jira xuutiyiinta maamula dalka yemen dowladda bakistan ayaa khamiistii sheegtay in ciidamadeeda ammaanku ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weeraro xalay lagu qaaday laba saldhig oo ciidan oo ku yaala koonfurta galbeed ee gobolka baluchistan halkaasi ay ku dhinteen toddoba askari iyo shan iyo toban ka mid a kooxihii weerarka soo qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee bakistan sheekh rashiid axmed ayaa fariin muuqaal ah oo laga soo duubay ku sheegay in howlgallo lagu nadiifinayo ay ka socdaan degmooyinka nuushki iyo banjiguur halkaasoo weerarku ka dhacay gelinkii dambe ee arbacadii xalay war qoraal ah oo ka soo baxay milatariga ayaa lagu xaqiijiyey iskahorimaadka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar askari kooxda gooni ugoosadka ah ee loo yaqaan jabhadda xoreynta baluchistan ayaa qaadatay mas-uuliyadda weeraradan abaabulan iyagoo sheegay in kooxdooda loogu yeero ismiidaaminta ay xoog ku galeen xerooyinka ciidamada bakistan ayna gaarsiiyeen khasaare xoogan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shan soomaali ah oo uu mid caruur yahay ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dab ka kacay dhismihii ay deganaayeen arbacadii shalay magaalada mombasa ee dalka kenya dhacdadan ayaa shalay aroortii ka dhacday qeybta qadiimiga ah ee magaaladaasi wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheerah ayaa warbixintan ka soo diray nairobi shan qof ayaa ku dhimatay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka dhashay gaaska cuntada lagu karsado xaafadda kabakoni ee dadka baraawe communitiga ah ay degan yihiin ee magaalada mombaasa gurmadka ayaa soconayay ilaa iyo habeenkii xalay iyadoo dhibaatadaasina la sheegay in ay aad u sii cuslaysay waddooyinka oo ciriiriya walow aad loogu gurmaday axmed yuusuf waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta baraawe community ee dalka kenya waxaana khadka telefoonka v o eda aan ku weydiiyey bal khasaarahaasi sida uu dhacay inta uu ka warqabo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa masiibo ka dhacday dalka kenya magaalada mombasa dab aad oo u xun oo ku dhinteen oo ku nafwaayeen dad gaarayaan shan qof oo lagu aasay shalay qabuuraha mombasa labana hadda ay cisbitaalka general yeelaan marka sida daraaddeed dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah marka masiibadaasa ku dhacday oo soomaali ah marka waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha kale inaan inaan u sheegno dadkaas si ay ugu gurman lahaayeen iyo iyo safaaraddeena insha allah marka waa kaas
dadkani ma isku qoysba mase waa dad dhismaha wada deganaa meelaha ee dadka barakacayaasha ama qaxootiga ay deganaayeen dadka waa dad masaakiin ah oo iska qaxooti ah waan ogtahay dadka soomaalida waa isla wada degaan aas walaala marka marka qabiil ma ahan waa waa dad soomaaliha meesha wada degan oo qaxooti ah reer baraawo ah marka masiibada dadka ay ku dhacday badanaa meesha ku wada geerooday waa waa dad soomaali ah khaasatan jaaliyadda baraawo
dadka gurmanaya ama dowladda ha noqoto ama dadka jaaliyadaha sidee arrintaasi loogu guulaystay
waxaa u gurmaday dadka waddanka aad ugu gurmaday jiifafka meesha joogo iyo dadka kale oo communitiga baraawo ah soomaali waa la isugu tegay alxamdulilah marka kolley wax oo hadda ma arkin oo saa'id noo soo gaaray male marka dhibaatadaasaa jirtay shalay dhinac wuu dhahaa meeluu gaaray saa la ii sheegay marka oo clipka la iisoo diray meeluu gaaray laakiin alxamdulilah wax saas ah ma jiro hadda wixii waa dhammaadeen marka marka alxamdulilah dadkiina waa la aasay waxaan ka codsanaynaa dadka meelaha cariiriga inay degin meelaha oo waxaan oo gaaskan inay ka taxadaraan iyo korontada aanay is ilaaliyeen because adigu waktiga ilaahay kugu talagala waa dhimanaysaa laakiin waxa waaye waa inaa aad u taxadirtid
aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa axmed yuusuf oo ka mida mas-uuliyiinta jaaliyadda braawo community ee dalka kenya oo khadka telefoonka iigu warramayey isagoo markaasi ka mid ahaa dadkii gurmadka u samaynayey dadka halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay yaasiin cise wardheere v o a nairobi
halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington isla dalka kenya qaadashada kaararka codaynta ee doorashada soo socota ayaa ku eg lixda bishan februari maalmihii u dambeeyey waxaa isa soo taraya baaqyada kasoo yeeraya dowladda iyo siyaasiyiinta oo igu sheegayaan dadka kenya inay qaataan kaararka codaynta inta aanay xidhmin deegaanada qaar waxaa laga soo sheegay in ay aad u yar tahay tirada dadka usoo baxaya qaadashada kaararkan kenya waxaa ka soconaya qaadashada kaararka codbixinta gobolada deegaan qaarna waxaa lagu soo waramayaa in uu ka jiro hoosudhac dhanka qaadashada kaararka codbixinta gaar ahaan gobolka soomaalida ee waqooyi bari naasir maxamed doolaal joofle oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada gaarisa ayaa haddaba arrintan uga warramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire
shirow waad mahadsan tahay haddan aan joogno xaaladda kuuragoynta codqaadashada aad bay u hooseysaa taasna ee sababta tahay dadkii aad yo aad ay u qalbi jaban yihiin haddii aan fiirno maanta tirada dadka goostay codka iyo kuwa aan goosanin waxay u badan tahay kuwa aan goosanin inay badan yihiin taasna sababta keenta waxaa weeyey wax badan mise marar fara badan wakhtiyo fara badan ayaa ballamo been ah ballamo laga qaaday oon la oofinin marka taasa sababaysa dadkii inaysan banaan kusoo bixin dadku say usoo baxayaan oo kaararka codbixinta u qaadanayaan runtii shirow hadda waxaa ka dhiman codbixinta in la soo afjaro afar maalmood hase ahaato dadka aad bay tirada u hooseysaa waan dadaalnay intaan dadaali karno gawaariya ayaan codbaahyo ku xirnay gawaariyo badan ayaanu kiraynay oo tagaasi u badan ilaa tira boqol gaarhayo oo inay dadka dhiirogeliyaan ee soo bixiyaan inay codka goostaan hase ahaato dadkii waxaad moodaa inay xoogaa qalbi jebin yihiinoo ousan u soo jeedinba inay codka goostaan dadaalkaas codbaahiyaashaad ku xirteen iyo magaalada dhex maraysaan ururada dhallinyarada iyo dadkaad isticmaalaysaan ka sokow idinka mas-uuliyiintiinna baahida qabto idinku dadka ma u soo baxaysaan oo ma la hadlaysaan mise dad ayaad u diraysaan oo keliya qorshahaygu waxaa weeyey intan maalmood ka soo hadhay iyo afar maalmood aan soo dhaafnay siddeedda maalmood inaan maalin walbo aan dadkii dhex gelo codka aan ilaa laba kun oo qof iyo ka badan aan maalin walba codkayga gaarsiiyo aan ku dhiirigeliyo inay codadka goostaan waayo qof walba codkiisa meeshuu ka goosto ayuu xaq u leeyahay inuu khayraadka ka soo gelahayo uu la xisaabtamo ninka xildhibaanka ah mudane markaad fiiriso sidaad sheegtay in magaalada gaarxisoo kale oo hooyadii gobolka waqooyi bariya dad badan waa ay ka baxaan maalinta doorashada goobo kala duwan bay codbixyaalka yihiin waxayna u soo noqdaan markii doorashada ay dhammaatay magaaladan dadkiinan magaaladan ka taagan saamayn intee leg bay idinku yeelata arrintaas shirow saamayn weyn ayay nagu yeelata waayo dadka tirada magaalada ku nool aad ayay u fara badan yihiin markii codka la bixiyana waxaad arkaysaa dad aad u yar ayay codka bixinayaa dakhliga ama khayraadka la bixinahayana mar walba waxaa lagu xisaabtamaa dadka codka riday codka bixiyey maadaama dadka codka ay bixiyeen ay aad u yaryihiin khayraadka waxaa laga in la yareeyo dadkii soo laabtayna aad ayay u far badan yihiin ayagana waxay rabaan inay kula xisaabtamaan khayraadka dadka yar oo dadka qaaska meesha codka ka bixiyey khayraadka loogu talagalay ayay rabaan inay dhammaan la wadaagaan sidii sidaan ognahayna qof walba codkiisa meeshuu ka riday ayuu xaq ku leeyahay barnaamijkaaga marka wacyigelintiisu waxaa weeye dadku in qolo walba deegaankay degan yihiin ay joogaan ku cod bixiyaan nacam saas weeyey maanta anaga waxaan aad yo aad dadka ugu boorinaynaa meeshii ay ku nool yihiin hadday tuulooyin ku nool yihiin ay tuulooyinka goostaan haddii gaarisa township ay ku nool yihiinna gaarisa township ay ku goostaan waayo gaarisa township ayaa meesha ayaga ay degan yahay tahay ayna rabaan inaa wax looga qabto
mudane waxaad soo qaaday siyaasiyiintu ay ahaayeen kuwa inta badan dadku qalbi jebiyey sababta ugu faraha badanna ay tahay inaysan u soo bixin haatan kaararka codbixintana aysan qaadan sababtaas ay tahay shirow arrintaas saamaynta ugu culus ayay leedahay waayo waddanka aan joogno qof walbo ama deegaan walbo waxaa dakhli lagu bixiyaa tirada dadka codeeyo sidaan ognahay dad fara badan ayaa tuulooyinka loo kala qaadaa qaarna waxaa laga yaabaa tuulooyinka in loo qaado ay xaggan ku codeyn waayaan intan ay ka tageen saameyntaasna waxay keenaysaa dakhli aad u yar in anagan la siiyo taasna ay saameyn weyn ku leedahay horumarka wadanka horumarka gobolkaan deganahay saameyn weyn waxaa ku leh qabiiliga la isticmaalayo doorashooyinka waayo gaarisa township qaas ahaan waxaa ku nool qabaa'ishoo dhan iyadoo saasna dadkii waxaa loo sii kala tokooraa qabiilo yaryar oo loogu magacaabo conatribe markii doorashada la rabona waa loo tegaa waxaa la yidhaahda walaalo waxaanu rabnaa inaad noo codayso dakhliga markuu imaadana aad baa loo tira loo gacan bidixeeyaa ilmahooda dhalintooda dumarkooda ay loo gacan bidixeeyaa taas sababtaas ayaa keentay inay qalbi jebaan oo isdhaxaan maadaama qabiilkan aan ahayn dakhliga la soo gelahay waxba kuma lihi
kaasi waxa uu ahaa naasir maxamed doolaal joofle oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada gaarisa ugu warramayey maxamed faarax shir halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal markalna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhalinyaro intay tahriibeen oo dhibaato badan soo mareen ugu dambeyn dalkoodii dib ugu laabtay iyagoo aan gaarin wadamadii yurub ee marka hore hadafkoodu ahaa waxay ka sheekeynayaan qaar ka mid a dhalinyaradaasi qabkii dhibkii maray iyo oo haatan ku kala nool magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo burco saare cidla nuur ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan shaqola'aanta baahsan abaaraha soo noqnoqda iyo dagaalada waa marxalado dhallinyaro badan oo soomaali ah mugdi iyo hubantila'aan ku gadaamo mustaqbalkooda waxaanay dhallinyaro badan ku keenaan inay galaan socdaallo aan la ogayn bardhammaadkooda waxay ka tahriibaan dalkooda iyaga oo filaya in meel kasta oo ay tagaan ay ka nolol fiicnaan doonto waxay gacanta u galaan magafayaal ka ganacsada nolosha bini'aadamka balse socdaalkoodu rafaad badan kadib raaxa kuma dhammaado kuwo badan ayaa dalkoodii ku soo noqda iyaga oo niyad ahaan iyo jidh ahaanba dhibaato badani soo gaadhay balse waaye aragnimo badan la soo guryo noqday barnaamijka toddobaadkan waxaynu sheekooyinkooda ku maqli doonaa dhallinyaro tahriibka waxyeello badani ka soo gaadhay balse haatan magaalooyinkii ay ka tahriibeen ku noqday kana warramaya waayahoogii nololeed aynu ku horumarno mubaarak cabdiraxmaan oo magaalada hargeysa ugu warramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle sideed iyo toban qofaan yeman ku tagnay yeman waxaan ugu tagnay dad kale oo rakaab oo iyaguna meesha hore usii joogay
waatay markaa qorshihiina bal haddaad dadka usoo warjo maxaa lacag bixiseen lacag maanaan bixin horto yeman ilaa somalilan laakiin ninka magafaha baana sii qarashgaraynaya oo nafangareynayay si markaan libiya tagno uu nooga qaado lacagtaa waatay yeman markaad tagtay bal haddaba halkaa sawirka nooga bilow yeman adugu horta waxaan joogay muddo soddon shaa oo dad la ururinayay laakiin adugu koob iyo konton qof baan ahay intaydaan yeman joognay laakiin dadka la dhagumay soo biiriya koob iyo kontonka iyo qof unbaa ka baxnay badda cas baan galnay suudaan baan u dhaqaajinay waxaan ku jirnay baddaana toddoba cisho iyo toddobadii habeen horta cuntana noomay saarnayn doontaan cunnaa noomanay saarnayn biyaan cabnaa laakiin waxaa la siinayay biyo adugu kiniinaysan oo kiniin lagu daray qofku saddex qof baa caagad litira lagu siinayaa litirkaasi saddexdiina qof marka laidin soo dhiib waxad soranaysa waxba idin kagama fila qof keliya taba ma deeqaysaba laakiin markaad saddex jeer ka bato waad dabiraysaaba oo qof dherigsan oo kalaad noqonaysaa xilligaa xilligiisa ma gaajoonaysid waqtigaa waqtigiisu mad cunto u baahanaysaa waqtigaa waqtigiisana biyuhun baa laku siinaya marka dadkan horta waa dad aan caadi ahayn oo xashiishad iyo daraagis iyo waxbay isticmaalaan nimankan tahriibayaasha magafayaashu aduu dad waaweyn iyo dad yarar dumar xataa caruur wati baa nugu jiro oo dad waaweyna dad ciyaala nugu jiray waanu fara badnayn oo waxaa la marayay isbaarooyin iyo xuduudo waxay nugu dhahdeen nimankani isqariyo oo sidaa u foorarsadayaan xabadoodii ku dhicin gaarigu isagoo socda unbuu taandhadii dhex galay ka dega unbaa lanagu yidhi dumar iyo waxa meesha deganaana laamayo waxbay jiidjiideen sidii raadka gaariga loo qariyo ha askar baan eerinaysay waa suudaan gudeed ha marka askartaasi aduu buulkaasaan ka galnay gaarigu ka baxay meeshii raadkiina waa la qariya askartii iyo gaariga meel isla mareen wallahi allahu aclam laakiin annaga meeshaasaa lanagu dejiyey yare buulkaa
marka sida muuqata halkaasuu tahriibkii idinka bilaabmayaa berigu intii hore bad baa kusoo safrayseen waxaa noo yimiday niman suudaanisa oo gaariyal xaajidaa wataa xawaare halkii u dambeysay qofku hadduu dhaco iyo haddii kale lama ogaanayo hawada meesha ka dhacaysa waxaad soranaysa malaha dee tani waaba tii ku dilaysa haddii ay ku qaado marka annagu waan isku ururnay waan isxaajisanaynay sidii baanu ku galay saxaraha
markaa saxaraha libiya wax fikira mubaarig ahaan ma ka haysatay asxaaraha horta adoo dhibta waan maqlay iyo consomna waan ka haystay ha fikirkan ka aaminsanaay iyo fikirkan aan ku arkay way kala duwanahayn laakiin waxaan kala kulmay meesha dad dhintay oo marka taas xaraa gasho lafaha biniaadanka daadsan baad arkaysaa oo calaamada wadada la maraya waxaa lagu garanaya lafaha biniaadanka lafaha biniaadanka haddeen oolin meeshaas wada maaha baa laleeyo lama marayo dadkan baad horta ka qiimeyn kartaaba bal conceptka ma ku gaari kartaa hal hedafkaagi ma ku gaarsiin karaan mise kuma gaarsiin karaan dadkaasi boqolkiiba boqol waa dad aan ku gaarsiin karin hadafkaagi sida loo dhaqmayo dadka loo leynayo dadka inoo xooliyiin oo kaleda sidaa gudweyn baa lala dhacayaa oo inta saxaraha ku dhimatay baaba ciidaa ka badan markaa gaadhigi marka lagu wareejiyey waxaanu sii soconay gaadhigaanu saarnay gaadhigu waa gaadhiyadan waaweynee saddex cisho iyo saddexdeedii habeen baana cidna nala hadal cidna noo juuqay uun meelaan soconno meelaan lagu wado aanaan midna aanaan ogeyn gaadhigii siduu noo wadeen wuxuuna keenay webiga webiga niilka weli saxaraha badankiisi maanaa gelin lakin waxaan geli doonaa saxaraha badankiisa markaan webiga ka talowno markaa webigii baana keenay markaa markaan muddaadu meeshii fadhinay waxaa noo timiday doonyar baa noo timiday markaa saddex saddexda qof marka noo tilaabiyey labaiyo kontonkii qof waxaa la saarayay laba gaadhi oo kooban hajka ah oo qabaal ah suudaan qofka joogaa waxaa laga iibinaya nin makafaabaa imanayo soo dalbanaya odhanaya waxaan u baahanaya dad intaasa markaa ninkan lacagtii waa adiga kugu soo fangareeyey marka hore kugu soo waday iyo lacag ka badanba wuxuu ka helayaa ninkan kalu kaasii iibinayo markaa sidaa laiskugu warwareejinay laiskugu warwareejinay loo kala iibsanayo ayay dadku halkaa ku baaba-aan markaa adigu wallaahi anagoo naf ku noolayn dadkooda dhiyaaca yeesheen gaajadii iyo iyo rafaadkii hadafkii igu jiray marka hore ahaa inaan yurub tago wuxuu iga baxayba markaan saxarahan iyo dhimashadan iyo geeridan iyo rafaadkan iyo noloshan aan arkay aduu halkaasi waa meeshii waxay ahayd lacagta lanagu weydiiyey xaafadihiini la hadlaa muddo saddex shaa haddaad ku bixin weydaan toban kun oo dollar lafiin idinkaa dilay waa calaa qof qofkiiba toban kun oo dollar baa layidhi markii hore magafaa halkan naga qaaday been buu noo sheegay wuxuu nagu lahaa lix kun baa layska qaadaa way fududahay markaaba waad baxaysaan toban kun oo dollar baa lagu dhi keena saddex shan weliba gudahood haddaad ku bixin weydaan idinkaa lafiina dilay wallaahi annaga horta dee lacag maanaan sideen xaafadahaygina lacag kumaanaan ogeyn jirdil baa bilaabmay dadka in bud lala dhaco oo sidii la doono la gaco horta afar laatan saacood safaad ku jiraysaa waxaad sugaysaa telefoon telefoonkaagu in kuusoo dhacayo ama hooyadaa kusoo garacaysa ama aabaha kusoo garacayo ninkaa magafaha ilaayo dhiig daadiyo mooyaane oo qof dhiig ka keena mooyaane ma baxayo anoo meesha ku jira oo rafaadi dhammaaday oo muddo bila ku jiray oo bilkaaba xaafadii soo kaadhaamaysay oo meelaha lacag laga soo horinayay adugu bishaas dil baa igu socday horta baddi baanu diyaar garownay baddi markaan tagnay adu baddi waxaanu sii soconay muddo laba cishaa labada cisho waxaa lanagu qaaday booyad booyadan shidaalka lagu qaado kalaa iyo biyaha iyo ayaa lanagu qaaday waa lanagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo say ahayd maad malaynin meelaha dad siddeetan qofa ayaa booyada ku jira oo lanagu saaray baddii markiina geysay badda waxaa lana saaray balastic balastigan taayirka tiyubka ku jiroo kalea oo si doon ahaan u samaysan oo qaabkii doontao kalea ah oo saddex khaanadooda oo saddexda khaanadood kala xidhan yihiin ayaa lana saaray waxaan ku jirnay saddex cisho iyo saddexdeedii habeen waxaa nagu dhacday doonta matoorkii ay ku shaqaynaysay ayaa naga xumaaday saddex qofaa badda nagaga dhintay intii kalena waa lasoo qaqabtay wixii la badbaadin karayay waa badbaadinay saddexdaa qof markii badda nagaga dhinteen ilaahay umaanu tala saaranay aduu ilaahay faraj buu noo furay waxay noo soo direen markab markabka markaa libiya laga lahaa markabkii markaan soo fulay libiya dib lagu soo celiyey markaa horta nin waliba ma doonaya dee inuu soo noqdo de isagoo waxaa soo rafaad soo maray maantana dee ay kuleeday dee haydi waan kusii qaadaya ma jecla inuu soo noqdo adugu waan meeshii waan ka baxsaday saad u qabtay baan daaqadda iska furay waan booday deedna halkaa madax ayaan dhulka ku dhuftay meel weyn baa say dilaacday dhiig badan ba iga baxay lugna adu waxbaan ka noqday sidii baa lanagu soo celiyey haddana saldhig kale ayaa lana keenay saldhigaasoo noloshiisa nulaha aad u adkayd oo adu sida ahaad ka yaabiso ayaa lana keenay sidii baan ku go-aansaday inaan iska soo noqdo markaa mar saddexaad inaanan isku miirin ha go-aankii ugu dambeeyey aan ku fikiray wuxuu ahaa inaan waddankaygi ku noqdo waddankaygii meel dhaantaana ayna jirin waxaan go-aansaday inaan waddankaygi ku noqdo waxaa joogtay ahayd i o m la idhaahdo i o m baa gacanna siisay oo sidii baa i o m ta nagu soo qaatay
imika hargeysaad joogtaa waxaa soo rafaada kadib waad nooshahay maanta iminka hadda waad ila hadlayso mubaarigo muxuu yahi qorshahaagu ugu dambeyn wallaahi horta haddii mar kalaad doonaysa inaad xeelad kale ku tahriibto ma inta noloshaada kaa dhew waxaad doonaysaa dalkaaga hooyada joogto may wallaahi horta waxaan soo ogaaday markaan taariibay wadaniyadnimadu waxay tahay laakiin waxaan soo ogaaday waddanku hooya qiimaha uu leeyahay wallahi haddii lagu dhex tahay imka diyaarad bilaashaa lagu saarayaaye yurub tag waddankaygaan ka jecelahay waayo waxaan ogahay waddan kale sida lagula dhaqmayaba ilaah iguma ogid baa ha ha ha go-aan baan ka gaadhay dibna ugu noqo isma lihi waddankaygaan ka shaqaysani waddankaygaan iska joogayaa biidniillah si la mida mubaarak cabdiraxmaan oo aynu sheekadiisa dhagaysanay ayuu yaxye bootaan oo ku sugan magaalada muqdisho hagardaamooyin badan kala soo kulmay tahriibka waxaanu isaga oo abaal ku qabo ku noqday magaaladii muqdisho ee uu markii hore sida nafuurka uga tahriibay yaxye wuxuu u waramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis berrow magacii koowaad waxaa waaye yaxye bootaan shire waxaa baxay labadii kun toban sideedii bishii labaad waxaa wax ka tegay magaalada muqdisho kadib safarkii wuxuu sii maray dhowr wadan etoobiya suudaan kadib adiga waxaa sii maray saxraha saxraha markaas sii maray dhibaato badan rafaad badan oo dad badan nooga dhinteen nooga rafaadeen oon iyo haraad iyo baaba u rafaadeen meesha kadib ilaahay amarkiis markii dambe waxaa tagnay liibiya meel la dhahayo kufra kufra waxaa joogay sanad iyo xoogaa sanadkaasaa joogay waxyaalo badan oo indhaha qofka bili-aadamka maaragta aana fiirsan karin dhimasho baahi oo adigii ku xanuunsanaysid meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo silaac badan yaalo laba kun sideed iyo tobankii marka aad soomaaliya ka baxaysa noloshii aad markaa ku jirta soomaaliya aad joogta xilligaas iyo wixii aad islahayd soomaaliya kuma haysatida raadi maxay ahaayeen horta soomaaliya markaa ka baxay waxaa ku haminayay waddan shisheeye inaa aado inaan taalo lacag shaqo waxyaalaba ilaa markaa waa laguu soo sawiraa dhallinyaradu iska soo sawirayso waxaa lagaa dhaadhicinaa inuu waddankaas yahay waddan wax badan laga helaayo wax walwalba oo naftadaada kaa fikaro aad ka helaysid aniga xamar markaa ka tegayay alxamdulilah waxyaalo badan waa iska haystay kenya ka yimaada markaas oo soomaaliya maa laba kun toban iyo toddobadii bishii lixaad soomaaliya maaday anoo marka soomaaliya shaqo ku haysto wax walba ku haysto liiga dhaadhiciyay in qurux iyo iftiin waddan shisheeye ah oona qaaday markaas igu dhalatay inaa maaragtay ka tago dalkii oo waddan shisheeye aad waxaa la hadlay yar magafee oo aqaano meesha joogo dalka soomaaliya la joogo laakiin markaas hadda jiray suudaan jiri isagiyaa ila hagaajiyey oo ila dhameeyey qarashka a ku baxayay koolka banaadir waraaqada dhalashada baasboorka wax dhan asaga iga soo dhameeyey waraaqad oo minaxa waxbarasho eh oga baxay soomaaliya magafaha marka aad hadalka u dhigtay waxaasoo dhan kuu sameeyey heshiis noocaa idinla galay muxuu idiin sheegay markuu heshiiska idinla galayay ma waxaandha inuu feri idinkugu dhammaynayo oo bilaash ah mase wuxuu idiin sheegay markaad liibiya tagtaan inuu lacag idinku soo dalixi doono muxuu idin yiri horta lagu sheegi maayo lagu dhihi maayo markaa halkaas jirtid lacag lagugu soo dallaca waxaa lagu dhahayaa inta waa kaa dhiibaa laakiin wixii markaa halkaas ka dambeeyo iska dhiib inta kale oo qarashka ilaa qayb ka mida lagugu soo dallacaa oo wax yar oo ka mida lagugu soo dallacaa kadib markii lagugu soo dallaco waxaa lagu dhihi waddankaas markaa tegtid oo liibiya waa kuu dhow yahay waddanka wax yara u soconaya meesha rabtay adiga niyadda inta lagu dhiso lagu dhoonia oo waa kana waddanka laguu soo dhaweey kadib lacagta halkaas lagaaga qaadaya lacagta inta yartaa kaa dhiman adaa iska dhiibaa waalidkaa iskaga dhiiba kaa dhiibaa waxyar waaye kadib markaasaa waddanka lagaa tigtidaa lagu lagaa dhalaalaa lacagta wadda hadda ayay ka ku dhinteen waa gartay meesha aad ku xirnaydeen magaaladan la yidhahdo kufra ee liibiya ku taala sidaad ii sheegtay noocee bay ahayd horta meesha aniga ku xirnaay banaanka ka taala magaalka oo meel banaanka ka ah waaye qol yar waxa ugu jirnay shan boqol oo kale qofooda ku jirnay shanta boqol meeshii nadaafad ma lahan waxaa lagu dhahaa markii lagu dilo waalidkaada wac waalidka markaa wacdo lagu dhaho waalidkaada wac waalidkaa la wacaa muddo waa loo qabanaa muddadaas loo qabtay iyadoo ah muddo yar oo waalidkiina aana ku bixin karin lacagti waa gartay kufra ma lacagaa lagaaga sii daayay kufra lacagaa laiga sii daayay laakiin ayadoo saasay tahay afar doonaa ku baxan afarteeni doon doontaas saarnaaya afar habeen bis baddaas ku jirtay afar maalin laakiin doomihii kale nala saarnaay intii lasoo dabamariyaa la qabtay oo liibiya lagu soo celiyay ayakana raggaas saas lagu sameeyey hadda qaarkood waxay ku jiraan god benuuliid ku yaalo oo labaatan kun oo xukuman yihiin yaa xukuma dowladda miyaa xukuntay ma xukumeen magafi way xukuman yihiin markiina lasoo qabtay aan waxaa dalbanay wadankii inaa iska yela waa tahay waa sheeko eh, runtii xanuun badan waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo un-ka laidinku wareejiyey sidee dib la idinkugu soo celiyey soomaaliya
wadankayga markaa aad dhahay yaa lii celiyo safaaradaada loo calalay safaaradaada ha kaaga soo jawaabto inay wadanka ku qaado safaaraddii ala wacay safaaradd way kasoo jawaabi weysay muddo adee lix bilood keliya waxaa sugayay inaa wadankayga lii celibis oo lii rafaadayay lii dhibaateynaya waa gartay laba kun iyo labaatankia lagu soo celiyey muqdisho aad timid maxaa noloshaada hadda iska bedelay xoogaa waa iska bedeshay laakiin marka hore wadankii marka hore auga tegay qarax rafaad silac oo dadka qaar loo geysaya dhallinyaradii wadanka oo weli ay taaganta aa weli dalkii rajada xataa ku lahay dalka weli aan kusi lahayn oo mar waa bexe haddana ay niyadda iiga jirto sababtoo ay iiga jirto wadanka wixii ka jiro asdhahani oo maanta yaxyow xataa haddaa baxda haddana waaridkani oo bal adoo marka hore kiin kaarsaday haddana bal duca ka raadini oo aan u jooga ma ahane laakiin sid kale hadda ahaleed oo sidaa iskaga tegi laha ani waxaa soo arkay in ciidda taliya qabta looniyo dhulka adiga maa iskale ragga qaar maanta ani aa markaa imaada kala teliyey aa intay hadalkayga maqli waayaan ee baxeen oo maanta cabaadkooda iyo rafaadkooda fiidiyooyada meelaha yaalaan waxaan ku dhilaanayo dhallinyaray wadankiina waxaa nii dhaawa malaha wadankiina jooga inkasta oo mubaarak iyo yaxye ay dhibaatada tahriibka ka soo gaadhay kala mid yihiin kumanaan dhallinyaro soomaaliya oo boqolaal ka midihii ay ku dhinteen safaradii tahriibka boqolaal kale ay soo guryo noqdeen boqolaal kalena ay yurub u gudbeen balse ay ku hungoobeen filashadii iyo muuqaaladii magala awaalka ahaa ee ay maanka ku haysteen haddana gabdhaha ayaa ugu sii nugul waxyeelada tahriibka ka soo gaadha dhallinyarada soomaalida waxaanay dhibaatooyinkaasi kaga tagaan saameyn aan muddo badan ka bixin niyaddooda intooda badanna hablaha way ku adag tahay inay si qoto dheer uga sheekeeyaan mushkiladihii ay la soo kulmeen bashaaro cumar sidood maqasheen dhibaato xagga lagu soo koobi karayna maa laakiin aad bay u dhib badan tahay maxaad ka xusi kartaa dhibaatooyinkii ee kaa soo maray tahriibka ama damad gabadhahayd kolley dhibaato badan waan kala kulmay laakiin alxamdulilah haddana iminka dib wadankayga waa nagu soo laabtay ilaahay baana mahadale guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo inoo soo diyaarsay islamarkaasna inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a oo ad kala socoteen laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka soconaya doorashada xildhibaanada aqalka hoose shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran go-aanadii laga soo saaro waxaa ka mid ahaa in muddo afartan cisho gudahood doorashada lagu soo gabagabeeyo haddaba suurtagal ma tahay in wakhtigaa wax lagu soo dhammaystiri karo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar iyo siyaasiga abubakar ibraahim cali hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar waan ku salaamayaa xuseen dhaqane iyo abubakar midda xigta aniga ma filayo in ay ku dhammaanayso waktigii la qabtay afartii cisho ahaa sababo aab oo jiro oo ay ka mid yihiin waktigii waxaa laga hadlaya wix ay doorasho laakiin waxaa laga hadlaya wix ay tahay xulasho xulashadan waxaa ka imaanaya cabashooyin badan oo la cabanayo oo hadda runtii haddaan ku tiriyo runtii oo aada u badan sababahaas iyo sabab badan ayaa jiro ayaan aniga fikir ahaan qabaa in waktiga loogu talagala inaysan dhacaynin
garyaqaan doctor mukhtaar waa mahadsan tahay haye markiisa aan siiyo abubakar waxaan qabaa in shan iyo labaatanka february lagu soo gabagabeyn karo dhammaan kuraasta labada boqol toddobaatan iyo shanta ah ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad maxaa yeelay hadda waxaa noo xirmay boqol kursi ayaa noo xirintay marka haddii marka sidii hadda ay u socotay oo saxda aheyd loo sii wado oo dhammaan hadda laga wada bilaabo deegaan doorashada labaad laga wada bilaabo waxaan qabaa in timeka nagu filan yahay oo meeshii ugu fiicneed ay tahay
waa mahadsan tahay abubakar doctor mukhtaar sidaad maqlaysay abubakar wuxuu hadalka u dhigayaa in waktigii loogu talagalay wax walba lagu soo gabagabayn karo haye adiga
waxa laga hadlaya waxay yihiin ma aha doorasho waa xulasho sababtoo ah doorashadii aan naqiin oo ergooyinkii oo lasoo mari jiro taariikhda aheyd ma jirto xataa qaar ayagoo maqan ayaa sidii ka dhacday daraato ayagoo maqan oo qof maqan ayaa la codeeyey qaar kalena dadkii badankooda majority waa dad la wato oo wato shakhsiyaad khaas ah ma aha doorashadii rasmiga ahaa oo ummadii xalaasha aheyd dhiceysay hadda tusaale haddaan kasoo qaadano beri doorasho dhici lahay waa la baajiyey galmudug oo saabir xildhibaan saabir cabashooyin badan ayaa meeshii taagan tan doorasho laguma tilmaamay xulusha lagu tilmaamaa sideedana isqaqabsi badan ayaa dhiceyso oo xagga dadkii xuquuqda dastuuriga ahaa muwaadanka la siinaya inuu wax dooran karo iyo la dooran karo ayaa meesha ka baxday dad qaasa in la doorto dad qaasa loo xiro ayaa dhexdaas soo aragtay doraata in laysku xabadeeyey meesha ahayd puntland ninka la xabadeeya oo soo baxay dadkii la hubo oo soo baxaya ayaa ummadda saadaalinayaan oo meel walba la qorsheynayaan tan doorasho laguma tilmaamo sideedana waxaa weye xataa haddii ay dhammaato cabashooyin aad u fara badan ayaa hadda taaganbo fikir ahaan iyo waay aragnimadeeda ina waktiga iyo xilliga loogu talagalay in doorasho xalaal ay ka dhacdo oo ama la doorto oo isqabsigan iyadoo ujeeddo gaar laga leeyahay waxa wax la qorsheeyey weeye naqshada la dejiyey waa mahadsan tahay doctor mukhtaar inkastoo doodu ay ku saabsan tahay waktigii loogu talagalay doorashada ma lagu dhammayn karaa iyo in kale haye markaada abubakar runtii waa la shaaciyey dadkii oo ergada soo xulayay shantii qofeed saddexdii nabadoon iyo labadii arrimaha bulshada kadib ayagaa soo xulaya ergadii ergadii waa la diiwaan geliyaa waa la sawiraa way ka qayb galaan warbaahinta marka dadkooda haddii wataan oo dadkii dadkoodii ay soo salakshgaraysteen oo ay soo doorteen matalaadii ay ku aamineen ma aha marka in dowladda lagu daleeceeyo oo aad ku eedeyso dowladda ma ahan midda ah musharaxa gembiye ahna musharaxa hadduu shuruudihii buuxiyey shahaadadii uu qaatay isdiiwaan geliyey oo waqtigii lagu ballamay hoolkii la imaaday la waayey telefoon gareeyey la raadiyey la waayo haddii waxaa waaye doorashada inay wax niminaato ma ahan waa inay dhacdaa midda uu leeyahay uu leeyahay boobaa dhacay xambadaa dhacay absolutely aniga ma arko wax meel xambad ka dhacdana ma arko meel boob ka socdo ma arko runtii haddana waan bogaadinayaa madaxweyne lafta gareen maadaama asagoo noo bilaabay meshii labaad deegaan doorashada ahayd barab waxaa taalay lix iyo labaatan kursi saddex iyo tobnaa la shaaciyey galmudug intii taalay gabagabo waaya berito shanta la doorana markii lagu daro waa shan iyo toban wax meeshaas yaallo ma badno inta hartay kow iyo toban kalena waxay taallaa gaalkacyo iyadana waa loo gudbayaa beledweyne hadda waxaa dooran lix laba kalena bishii lixda la dooranayaa iyadana sidoo kale waa gabagabo
haye doctor mukhtaar saaxiibkay bakar waxaan filayaa inuusan wax badan la socon waayo profesor maxamed sheekh cusmaan jabaare asagoo baydhabo jooga ayaa la yiri adiga ma gelaysid waa loo diiday sicad eh sidoo kale asagana xildhibaan idris sidoo kale asna waa loo diiday galmudug wixii ka dhacay waa aragnay xildhibaano badan oo meeshii ergadii iyo dadkii iyo dadkii aan islahayn meeshii la geeyey bakar waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed runtii in xaqiiqda aan ka hadalno xaqiiqda loo sheego maaha waxaanan jirin in runtii aan ummadda u sheegno xaqiiqda waxay tahay orta doorashada qaabkeeda iyo waqtigeeda boqol toddobaatan iyo shan maku dhaceysaa anigu fikir ahaan waxaa qabaa inaysan suurtoobeynin inaysan ku dhaceynin inaysan marnabaaba suurtoobaynin xilligaas kasoo qaadba way suurtoobi weyde waxaa taagan cabashooyin badan ayaa taagan oo baandin ah oo cabanayaan dad oo ergada cabanayaan oo hadda ay ka mid ahayd baarliin gabadhi laahayo oo hirshabelle dhahda aniga waa la ii diiday totally meel soo istaagtay inaan codeeyaa la ii diiday waa qof baa loo xiray dad badanaa loo xiray oo la wada arkaya waxaa la rabaa adiga waxa fikirkaaga me waxa xaqiiqda inaad ka hadashid ummadda soomaaliyeedna waxa jira in loo sheego maaha waxaana jira in loo sheego aniga fikir waxaan qabaa inaysan suurtoobaynin arrintaana arrin la qorsheeyay tahay oo muddo laga shaqeynayo waayo baladweyne bal fiira hadda ciidamo badanaa la geeyey golihii wasiiradu waxay kama warqabin ciidamadan meesha la geeyey taliyaashii amniga wasiirka gaashaandhiga dhammaantood waxay dhaheen ciidankan maxaa loo geeyey ujeedo gaar baa laga lahay in doorashooyinkan iyo qaabka loo socdo in dad gaar la raba in lagu soo saarto balbakaro walaalga cali bal xaqiiqda u sheegba ummadda abubakar waa maqlaysaa doctor mukhtaar sidoo hadalka u dhigahaye waxaan u malaynayaa in waxyaabaha qaar aad runtii aad aad u dafarayso aad xaqiiqda aad garamarayso brofesor jawaari runtii labada jufo oo kursigaas isla lahayd asiga dee laba teeram oo isku xigta ayuu soo qaatay teeramkan marka jufadii kale ayaa gool dhigatay waa la garaytamay haddee meel cidlaha marka garti looga helay jawaarey odayaashii asiga uu ka soo jeeday beeshiisa ahaa iyo odayaashii kale jufadii kale ahaa ayaa marka isla meel dhigay in jufadaas kale ay xaq u leedahay ay sanadkan ay qaadato marka shuruuddaas ayuu ku haray brofesor jawaari tiis markaan taas kaa dhaho qodobka kaloo ah baarliin ayaa loo diiday qof walba de waa inuu brosees ka maraa oo soo shubtaa lacagtii diiwaangelintii soo maraa c i d d hada broseskii caadiga uu soo maro wey marka aniga ma arko meel loogu diiday saaxiibkay asaa la weydiinaya cadeymaheed iyo inuu soo bandhigo asaa laga rabaa in ciidamo lageeyo ka dhawaajiyey hiiraan gobolka beledweyne ee degmada beledweyne runtii ciidamadaas waxay lamid yihiin ciidamadii lageey ee dhuusmareeb kuraceel baydhabo gado baraawo intaasoo dham ayay ka mid yihiin ciidamada lageeyey waxaana loogu talagalay inay cadowga soomaaliyeed ay la dagaalamaan saaxiibkay marka taas uu indhahaas ka tiriya weligay ma arkan wasiiro u fadhiisanaya ciidamo meel la geeyay oo amniga sugayo oo loogu talagalay inay howshii daily to day ay qabtaan in loo fadhiisanayo wasiiro loogu yeerayo aad baan uga xumahay taas inay dhacdo markaa fiiriso waktigii waa gabaabsi xildhibaanada dhimanna aada ay u badan yihiin maxaa la fili karaa waktiga marka la gaaro isbedel noocee baa imaan kara
mar kalean idin salaamayaa waa runtii bakar walaalka cali waxaa waa la yaabanahay bal xisaabta aad haysid iyo qorshaha waayo waxaad tiri maxamed sheekh cusmaan jabaari beeshiisa u diiday horta midaan rabaa inaan ku xasuusiyo haddaadna waxba la socon ilaa saddex kursi ay leeyihiin waxa weeyaan saddexda kursina waa bohoraad iyo naasiya iyo geedfado geedfado fawziya ku fadhisa naasiyana doctor goya ku fadhiye bohoraadna maxamed sheekh cusmaan jabaari meel wax loogu diiday iyo beeshiis wax u diiday meesha ma jira beenna ha ka sheegin waxaa la rabaa dadka ummadda soomaaliyed inaa xaqiiqda aad ka hadashid midda xigtana golaha wasiirada ayagaa xukumo haddaad fiiris qaanuunka iyo dastuurkaba golaha wasiirada ayagaa awaamiirta baxsho meeshii ee golaha wasiirada ee ku taliya dalka hay-adda fulinta ugu sareysa ayaga ay tahay oo dastuurka siinaya siiba haddaad fiiris hadda dastuurkeena boqol iyo saddex xukuumadda kumeel gaarka ah ama xukuumadda caadiga ee golaha fulinta iyadaa u sareysa oo ugu sareeyaba ra-iisul wasaaraha iyo golihiis wasiirada meelaysan ogeyn ciidanka soomaaliya meel ay aadi karaan ma jiro awaamiirta aysan ayaga siinayna ma qaban karaan horta saa ogow xukuumaddii baaba inkiraysaa maxamed sheekh cusmaana inkiraysaa wixii dhacay oo gabadhii baarliin aad aragtay aad inkiraysaa niyoba ma garanayo waxaad ka difaacisay hadda mawduucaas aan ka baxno qorshahan aan rabnaa inaan usii gudagalno oo aan ka hadlayna ay tahay boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan miyay kusoo aadaysaa waa maya ana su-aashaan qabo midda xigtana waxaan wax kalo qorsheynaya muddo ahayd waxay noqonaysaa si ani aragtideeda ay tahay extensionkii dadbanaayo oo waayo more oo problem iyo more oo isqabsi yimaado meesha waxaa laga sii helaya extension oo sii soconaya in lasii joogo laakiin bakar walaalka cali xaqiiqda ummadda ummadaa ku dhegeysanayso intaasoo caalamka jool ku dhegeysanaya xaqiiqda aad ka hadlaysid waxa aad ka hadlaysid xaqiiq soo muuji ha iska hadlin waxaadna ogeyn ha ka hadlin waa mahadsan tahay doctor mukhtaar haye abubakar ugu dambeyn mas-uuliyadda guud ee qarankana waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mas-uuliyadda dalka wax laga weydiinayaa afartan ciidan asaga hoos tagaan oo xukumo marka waxaan rabaa taas inaan kaa dhaho ma raba inaan dib usii raaco su-aasha ah maxaa la filin karaa usbuucii soo socdo usbuucii soo socdo waxaan filin karnaa in shan iyo labaatanka intaan la gaarin lasoo gabagabeeyo boqol toddobaatan iyo shantan oo dhiman oo deegaan doorashadii laisku garab wado caasimadihii iyo deegaan doorashadii labaad laga wada bilaabo si haddaba mudane lafta gareen u bilaabay inay hirshabeelle bilowdo hiiraan ay ka bilowdo kuraasta ugu horreeya ay shaaciso galmudug alkacyo ay shaaciso qorada garowe caasimadda ay u tahana ayagana ay shaaciyaan boosaaso marka arrintaas saas loo wado runtii waxaan leeyahay waxaan filinaynaa inay noo soo gabagabowdo iyadoo aan waqtigiba wax nooga dhiman yahay bakar walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego horta waxaan filaya inaad la soconin dowladda waxa aan nahay annaga ma dowladda presidential oo madaxweynaha u sareeya maan nahay dowlad oo parliamentarian maan nahay dowlad oo maxaan nahay oo anti wadaagaan nahay waxaa la rabaa inaad fahantid waxa aan nahay annaga waxaan nahay dowlad parliamentarian oo saddexdan gole u sareeyo golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka madaxweynaha waa ubadhaxaadka saddexdan u ilaalshaa me madaxweynaha qaanuunka meel uu siinayo inuu taliyo ciidan ka qaado mise magacaabo meelna kuma qorno dastuurkeena iyo qaanuunka haysano horta midaas mar walba inaan ku saxo waa laga fiican yahay golaha fulinta ayadaa u sareyso taliyaasha ciidamada ayagaa xukumaan ayaga ka awaamiir qaataan ayagaa soo jeediyaan ayagaa xil ka qaadaan walaa horta saa wax u fahan caawa waxa aan kuu sheegin waxaan rabaa bal inaad fahantid oo dastuurka aad dib ugu noqotid midda aad leedahay madaxweynaha ayaa ciidamada xukumo oo ka qaabo ka ma aha saas dowlad baan federaal baan nahay dowladda federaalkan waxaa u sareeyo saddexdaas gole golayaasha la yidhahda golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka saa ula soc walaalgacaliya ayaga ayaa bixiyaan awaamiirta golaha wasiirada waxaysan raalli ka ahayn fulinta ayagaa hoos yimaada dhammaan ciidamadoo dhan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qaybgalay garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar iyo siyaasiga abuubakar ibraahim cali inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii dhakhtarka weydiiy waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey
dhawaada dhakhtarka weydiiye uu marti ku yahay doctor cali khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha dhakhtarka oo ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxaa su'aalo weydiinaya qaar dhegaystayaasheenna ka tirsan oo la soo xiriiray barnaamijka
magaceyga waa yaxya abuubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiine dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay arageygana waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna alerjig ayaa qabta ayay dhaheen marka xasaasiyadda aragga ma la yareen karaa dhakhtarka su-aashaas ayaan weydiin lahaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarata waxyaabaha iyadana nugu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yidhaahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadda way kaa baaba'aysaa ma jirto laakiin wakhtigaas ayada xasaasiyaddu hayso unbaa xasaasiyaddu ka yaraanaysaa dan kadib bilo ama maarata iisheeg sanado kadib inay xasaasiyaddii kusoo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyaddu indhala'aan ay keeni kartaa waa haddii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarata isha uu marmaro ama uu xoqo marka xasaasiyadda waxay ka mid tahay waxyaabaha haddii dhan laga fiiriya fudud haddana khatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda qabaan xasaasiyadda elerjiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka bismilah magace cali cabdulwaaxid cusmaan idhaa waxaa ka noolahay degmada madiina takhtarka waxaan weydiin lahaa indhaha ee aad ii koray wax loogu maarma ma jira qariinkaas loogu maarma karo daawo la qaadan kara ma jirtaa caadku haddii uu bilow kugu yahoo kale oo imaajurans weli bislaan oo kale waxaa laga yaabaa haddaad okiyaal qaadato in maarata iisha muddo sanad laba sano oo kale aad ka maarmayso qaliin ugu dambayntii waxaad sugaysaa qalin oo waxaa haboon qallinka caadkaas inaad iska qasho caadka hadduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keeni karaa dhibaato sida in maarata iisheeg biyaha ama cudurka gulukooma oo kale ay ka dhalato magacayga cabdulxakiim cabdulcasiis cabdulaahi waxaan ku noolahay degmada madiine dhakhtarka waxaan weydiinaa cudurka biyaha astaan lagu garta ma leeyahay cudurka biyaha haa astaamo lagu garto wuu leeyahay waxaa ka mida cudurka biyaha qofka inuu yidhaahdo kow madax xanuun inuu sheegto waxaa kaloo ka mida in iftiinka oo ay dhibaa inuu yidhaahdo waxaa kaloo ka mida maarata iisha inuu yidhaahdo qofka aniga geysaha waxba kama arkaayo oo horteyda unbaan wax ka arkaayaa laakiin inta ugu badan qofka uu ka cabanayo waxaa waay madax xanuun waay iyo marmarka qaar uu qofka uu dhigi karo labalaba iyo waxbaan dareemaya marka waxaasoo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha
salaamu calaykum aniga magaceyga waa xasan cabdulaahi ibraahim waxaan joogaa madiina degmada wadajir su-aasha aan weydiinaya doctoorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taa oo indhaha ay gishtaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan taasoo bedelaysa kalarka isha wax dhibaataa ma keeni kartaa
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaan u malaynaa bukaanadaas xataa naguma yaro waxaa ka dhalan karo contact lensias la gashanayo inkastoo ay dhibaatadeeda maarata isheen saas u badneen in ay dhalato waxa la yidhaahdo corneal pressure in corneadu ay xoqonto marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar hindiya u diray waxaa ka mid ah in maarata isha corneal total ulcer ay ahayd oo maarata dalkan wax looga qaban waayo marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka alerjiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasaad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yidhahdo ama ingilishka contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar u soo qoray mooyaane inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado magacaygu waa cabdinaasir cabduqaadir abubakar waxaan joogaa gobolka shabeellada hoose khaasatan afgooye doktoorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo khaliin iyo ookiyaal looma samayn karo marka maxaa lagu samayn karaa ruuxaas qofka haddii inta la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito adduunka karterial iyo waxbay u samaysteen waxaa jira waxa layidhahda blind ama indhoole ama cam iyo low vision oo ah dadka oo araggooda uu yaraaday dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeyaa jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo waxaana la siiyaa qalab oo magnivirus ah sida telescobic iyo maarata isha qalabyadaasoo kale qofkaasoo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin karaa marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro bismillaahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdiraxmaan maxamed almaani oo jooga degmada wadajir doctoorka su-aasha aan rabo in aan weydiiyo waxay tahay aragga dhow ayaa i dhibaayo doctoore marka maxaa xal u ah
inta badan aragga dhow waa kala qaadaynaa waxaan u kala qaadaynaa labo qofka da'da ah iyo qofka maarata iisheeg dhallinyarada ah waxaan u malaynaa ninkaas insaan codkiisa ka dareemaya inuu yahay qof dhallinyaro ah waxaa la yidhaahdaa aragga dhow qofka uu dhibayo waxaa la yidhaahdaa hermatrobic qofkaas isaga ah wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koosgareeyey haddii ay cudurro iyo wax keeneen in cuduradaas iyo waxaas laga daaweeyo haddii aysan keeninna markaas uu yahay refractive error ama habermatrobic wuxuu u baahan yahay in la siiyo oo kiyaal oo maarata ii sheeg oo habermatrobic ahaan loo daaweeyo intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa doctor cali khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim jaanduray oo nala socodsiinaya xubintaasi dhakhtarka weydiye halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal haddaan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u darkaroon madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa shaaca ka qaaday in cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ee mareykanka ee dagaalka kula jira ay ku guuleysteen in ay meesha ka saaraan hogaamiyihii kooxda daacish abu ibraahim al qurayshi howlgal ka dhacay xalay waqooyi galbeed dalka suuriya sida lagu sheegay war qoraal ah oo saaka kasoo baxay aqalka cad dhammaan askartii mareykanka ee ka qayb gashay howlgalka ayaa si nabadqab ah ugu laabtay maraykanka ayaa u diri doona ku dhowaad saddex kun oo askari oo dheeraad ah dalalka poland iyo romania si ay uga difaacaan bariga yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee ruushka uu soo dhigay xadka ukraine sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka oo arbacadii ruushka ayaa arbacadii beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka ukraine balse waxa uu muujiyey inaanay wax tanaasul ah samayn doonin iyagoo uu ku jeesjeesay britain kuna tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuu aad u jahwareersan yahay moscow ayaa in ka badan boqol kun oo askari geysay meelo u dhow xuduudda ukraine waxayna sheegtay inay qaadi karto tallaabooyin militari oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkeeda oo ay ku jirto ballanqaadka ah in nato ay ballan qaado inaanay marnaba aqbalin xubinnimada ukraine ciidamada maraykanka ayaa ka bixi doona saldhig ku yaala jarmalka iyo mid kale ku yaala gudaha dalkan maraykanka sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca maraykanka ee pentagonka waxaana ciidamadaasi oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka ay tegi doonaan dalalka romania iyo poland madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in dirista ciidamadoodu ay waafaqsan tahay hadaladii uu hore ugu sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin dowladda imaaraadka ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay kusoo xadgudbeen hawada shilkan oo noqonaya kii afraad ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay kuwo cadow ah ay gudaha u galeen hawada dalkaasi subaxnimadii arbacdii kooxda xuutiyiinta yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday dowladda iskutagga imaaraadka carabta haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
Japan.
heeskaasi nagu luqaynaya fanaanka lafoole ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo